ciidamada milatariga somalilan iyo koox debleya ayaa shaqaaqo ku dhex martay deegaanka ceel baxay oo ka tirsan gobolka saaxil goobtan ayaa aabuur ay xukuumaddu ka qoddo macdanta sida ay sheegeen maamulka gobolka saaxil warkan waxaa hargeysa nooga soo diray waryahayaga khadar maxamed cakulle dhacdadan shalay ka dhacday deegaanka ceel baxay oo ah meel buura waayo xukuumaddu sida la sheegay macdanta ka qodo islamarkaana koox deblayihii ay ciidanka nabadgelyada oo milatariga iyo booliska isugu jira ku soo weerartay maalintii shalay ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen afar qof laba ka mida ciidamada iyo laba qof oo shacaba ayaa la sheegay in dhaawacyo fudude ay soo gaadheen sida ay sheegeen taliyayaasha ciidamada milatariga iyo booliska ee gobolka saaxil taliyaha ciidanka milatariga somalilan ee gobolka saaxil gaashaanle maxamed muuse obsiye ayaa shir jaraa'ida oo ku qabtay magaalada berbera waxa uu sharaxaad dheeraada kaga bixiyey sida ay dhacdadaasi ku timid meesha horta marka hore waxaan anagu u tagnay macdanta buurta dhibaato yaro ka dhacday dhibaatadu halkaasay ka dhacday meel macdanta laga qodo buurtaasoo ciidanka militarigu joogay xabad baa ka dhacday kolaa kusoo weerartay jabhadoo buurta macdanta doonata inay qodato ciidanku uga tago dabadeeta ciidankii waxay qabteen dhowr nin dhowrkii nin bay soo qaadeen waxay is yidhahdeen maxbuus ahaan ku qaada oo ku geeya agag berbera dabadeeta dhexdaa loo gala si maxaabiistii looga rito xabadaa lagu soo riday ciidankii oo xabada lagu soo riday oo tayra laga soo banjariyey ayaa ceel baxay kusoo baxay ceel baxay marka kusoo barina dadkii maxaabiista yaryar dhalay ayaa ciidankii kusoo gadooday oo xabada ku riday awalba ciidanka iyo magaaladu nabad bay ahaayeen balaaya kama dhaxayn way iska dhex biiman jireen way wada socon jireen intaasoo jeer baan magaalada tagnay oo waxba dhibaatay nagama soo gaari jirin heshiisna waanu hayn laakiin sababtu maxaabiista inay ka dhacday iyo dadkii dadkan dhale u xigay waxa weyan wax dhibaataya kamay dhicin sida arrinta loo bumbuuninay waxba kama jiraan taayiro yaroo banjaray iyo laba askari oo ay wax yaroo firir yar madaxa ka yar xaragtay mooyaane wax dhibaataya kama jiraan dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska ee gobolka saaxil gaashaanle muuse xasan kaahin ayaa isaguna shirkaasi jaraa'id waxa uu ka sheegay in xaaladdu ay degan tahay balse isku dhacaasi uu yimid markii ay kooxda dablaydaahi soo weerartay goobta wax dhibaato weyn meeshaa kama dhicin waxaa dhacday bal in yar israsaasan yar baa ka dhacday wax waxyeelo ah oo jirta waxaa jirta laba askari oo waxyeelo yar oo xagtimo yarar qaba dhaawac yaroo fudud oo xagtimaa iyo laba inan oo shacaba oo deegaankiya oo iyaguna dhaawacyo yaroo fudud oo xagtimaa qaba wax dhibaatooyna meesha kama jiraan xaaladeeduna waa nabadgeliyo hawsheeduna si fiican bay u socotaa ninku waana degantaha hawsha guddoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi ayaa isaguna shirka jaraa'id waxa uu ka sheegay sida ay uga howlgaleen markii dhacdadaasi ay shalay timid labada dhinacba dhinaca ciidanka iyo dhinaca dadka dadweynaha labadaba waxa weeyaan way ladan yihiin wax cusbitaal loo geeyana ma aha anuu markii aan hawshaa maqlay waxaan la hadlay maayirka laasciidle iyo odayaashii joogay tuuladan wax ka dhaceen markii waxaanu dirnaa ciidan booliisa odayaashii iyo ciidankiina waanu isku ballinnay way isu tegeen ilaa iminkana way wada joogaan wax halkaa iminka rabshadahu ka jiraana ma jiraan xaaladuna way degan tahay nabadgelyaduna way degan tahay dhaawacyada la sheegayaana waa sidaa fudud xagtimaha ah siday taliyaashu sheegeen wax cusbitaale dadkii loo geeyana ma jiraan labada dhinacba warka qolada saxaafadda markay hawli jirto waxaan farayaa inaanay buunbuunin ku darin siday wacyihiin ay u sheegaan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa